guddoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee telesom cabdikariin maxamed iid ayaa toddobaadkan ku guulaystay abaalmarin maamulaha ugu wanaagsan shirkadaha isgaarsiinta ee afrika tartankan ayaa lagu qabtay dalka south africa waxaana ka soo qayb galay shirkadaha isgaarsiinta ee qaaradda cabdikariin oo muddo toddobiyo toban sano ah guddoomiye ka ahaa shirkadda telesom ayaa khadka telefoonka ee magaalada capton ugu waramay saare ciile nuur
waxaan runtii waxay xsid mudan oo ay aada iyo aada maaragtay dee qadarinta weyn ay noo siiyeen waxa weeyaan hal abuuridda lala yimid ee dhinacyada mobile maniga dhinaca kale ee maaragtay waxaana yidhaahdaan machine to machiinka oo aanu runtii samaynay adeegyo bulshada macaamiisha iyada aanu shaqooyinkooda ugu fududeynayno oo ganacsigooda iyo hawlahooda ay ku qabsanayaan waxay markaa qiimeyn ku sameeyeen maxaan ku dhahdaa maamuladii tartan baa la galay ilaa sagaal qof ayaa short listka iskugu soo haray dhinaca hogaaminta ama maamulka shirkadaha madaxdoodii marka waxay noqotay in maaragtay shirkadda telesom maamulkeeda ugu sarreeyey the c e o of the year maaragtay aynu ku guulaysano oo waan gartay marka cabdikariim muddo dheer baad hogaaminaysay amaad maamulo ka ahayd shirkadda isgaarsiinta telesom bal waxaad nooga warrantaa geedi socodkii shirkadda iyo caqabadihii kaa hor yimid muddo dheer baan imaka ahaa telesom waxa weeyaan shirkad kale ay iga horreysay oo muddo maaragtay saddex sanadooda aan soo maamulayey telesomna imaka waxaan maamulayey sanadkii toddoba iyo tobnaad baa ii socda marka runtii ilaahay baan ugu mahad celinaynaa marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha shareholderiska macaamiisha iyo xukuumadda somalilan oo mar walba garab iyo gaashaan runtii noo ahayd dabcan businessku ama ganacsigu kolley dee waxa weeyaan marka horena gundhig buu leeyahay marka dambena carqalado iyo maaragtay fawaa-id labaduba way la kulmaan annaga shirkad ahaan runtii waxaanu marka u horeysa aanu shirinay shaqaalihii oonu ku nidhi bal hadda aragtideena iyo hadafkeena iyo himiladeena fog ee aynu leenahay bal qeexa maxaad doonaysaan inay shirkadeena noqoto shan iyo toban sannadood ka bacdi runtii niman dhalinyaro ah oo shirkadda maamulkeeda dhexe ku jiray ayaa waxay aragtidii iyo himiladii shirkadda ay ay kusoo koobeen inay noqoto shirkadda telesom maaragtay hoggaanka dhinaca i t ga i c t ga dunida taas oo runtii miradhalkeedii maanta maaragtay aan aan hayno oo aqoonsigaasi ilaahay fadligii kabacdi ay runtii dhalinyaradaas dalka wax ku baratay dadaaleysa ay runtii keeneen waxaa runtii dabcan jiraya waxa weeyaan carqalado mar walba way imanayaan oo maaragtay ganacsi carqalad laga waayi maayo laakiin runtii waxaan ku guulaysanay dhinaca maaragtay inaanu maalgelino dhinaca soo saarista bini aadamka iyo dadka iyo dhinaca technologyga taas oonu doonayna runtii in sanadada soo socda isbedel xawliya oo dhinaca maaragtay isgaarsiinta ahay inuu dalka uu ka qabsoomo insha allah kaas oo u suurto gelinaya ganacsatadeenana inuu baritaar xoogle u noqdo ganacsigay wadaan in dhaqaalaha dalku uu sintii si xawliya u kobco waan gartay guddoomiye dhinaca kale haddii aan su-aalkaa weydiiyo shirkadda gudaheeda ma noo sheegi kartaa tirada shaqaalaha shirkadda ka howlgala horta waxaanu nahay waa group of companies ayaanu imaka nahay laakiin xagga isgaarsiinta imaka ilaa iyo kun iyo shan boqol oo maaragtay shaqaalaha oo rasmiya ayaa hadda ka shaqeeya laakiin waxaa jira shaqaalo maaragtay de casual ah oo temberary ku jooga oo iyaguna dhowr boqol oo weyn noqonaya geesta kale cabdikariim muddadii ay jirtay shirkadda telesom bal waxaad si kooban noogu dulmartaa geedi socodkii shirkadda iyo maraaxilkii kala duwanaa ay soo martay muddadaasi horta waxaanu kusoo bilownay mobileka g s m g s m kaan ku bilownay oo first generationkii marka ahaa waxaa runtii xusid mudan iyadana inaanu maaragtay kii landlinka ahayd aanu berber wadnay dabcan technologygii baa isbedelay maalgashi xoogle iyo maaragtay runtii sanadadii u horeeyey wixii ribix noo soo baxa ilaa iyo maanta dib baan technologyga uun aan u gelinaa waxaa kaloon iyana ku berber wadnay oo insha allah sanadka soo socdo toban guuradeedii aan u dabaaldegi doono mobile manigi oo mandaqadan bariga africa oo dhan amaba africa oo dhan aan odhan karno shirkadii labaad ayaanu ahayn oo safaricom baa naga horeysay oo iyaduna sanadka horaantiisa u dabaaldegtay toban guuradii waxa caloon kusoo darnay sanadadii dambe waxaa la yidhahda cloudka oo in maaragtay dadku ay ka maarmaan in kombyuutaradii waaweynaa ama seerfaradii ay soo iibsadaan in maaragtay brogaramadii ay ku shaqaynayeen ay meel ka keensadaan marka aan u suurtagelinay macaamiishayadii inaan usoo bandhigi karno in wax waloo ay u baahdaan technologyga maaragtay ku saabsan ay naga heli karaan